nuur maxamed colombo oo dhinacayga fadhiya ballan weydiiyo barnaamijkii ciyaaraha iyo weliba kulamadii ugu xiisaha badnahaa ee habeenkii xalay ahaa ka dhacay ciyaaraha n b a da maraykanka cabdilah
maxamuud mascad aad baad umahadsantaha waa sidaa sheegtay ciyaarihii kubadda kolega ee n b a da dalka maraykanka oo haatan qeybihii samafinalka ama playoffka ay soconayaan ayaa waxaa isugu soo haray afar kooxood oo dhinaca weystiga ah ama galbeedka ah iyo afar kooxood oo dhinaca iisiga ama bariga ah san antonia iyo golden state iyo oklahoma iyo memphis ayaa galbeedka ka soo baxay dhinaca barigana miami shikaka iyo new york iyo indiana ayaa iyagana soo baxay haddaba kulamada kooxaan ay isaga horyimaadeen ayaa natiijooyinkooda waxay noqdeen kulankii koowaad new york iyo indiana ay isaga horyimaadeen habeennimadii axaddii waxaa indiana ay ku badisa boqol iyo laba dhibcood iyadoo new york ay keentay sagaashan iyo shan dhibcood guriga kooxda new york ayaa lagu ciyaarayey habeenkaasi oklahama city iyo memphis oo iyaguna wada ciyaaray sagaashan iyo saddex dhibcood oklahama ayaa ku badisa memphisna kow iyo sagaashan dhibcood ayay keeneen waa laga badiyey habeennimadii xalana sidaa sheegta kulama aad u xiiso badan ayaa dhacay kooxaha miami iyo chicago san antonia iyo golden state ayaa wada ciyaaray kulanka xiisaha badnaa ee shikaaka iyo miyaami oo soo horreeyey ayaa ciyaartoodii waxay ahayd mid caad u adag iyadoo guriga kooxda miyaami lagu ciyaarayey sagaashan iyo saddex dhibcood waxaa ku badiyey kooxda shikaako miyaamina siddeetan iyo lix dhibcood ayay keeneen kulanka kale xiisaha badan san antonia iyo golden state ayaa wada ciyaaray kulankaas oo laba jeer wakhtiga dheeriga lagu daray boqol iyo sagaal iyo labaatan waxaa ku badiyey san antonia golden statena waxay keeneen boqol iyo toddobiyo labaatan caawana ciyaare xiiso badan ayaa embiyada qeybaha sama finalka waxaa isaga hor imaan doona indiana iyo new york oo kulankoodii labaad wada ciyaaraya iyo sidoo kale oklahama iyo memphis oo iyagana kulankoodii labaad wada ciyaaraya mascadow kulankii xalay waa daawanaysay shikaaka iyo miyaami kulankaas shikaaka waxaad moodaysay in firfircooni dheeriya ay garoonka ku soo bandhigeen maxaa ugu wacnaa waxyaabaha loo aaneynaya waxay tahay colombo kooxda miami heat waxaa laleeyahay muddo asbuuca ayay nasanayso ciyaaraha ma aanay ciyaarin kadib markii kooxdii la soo ciyaaraysa ee milwaki baks ay durba soo dardartay laakiin kooxda la yidhaahdo chicago police waa koox ka dhisan dhinaca difaaca macalinkoodana waxaa lagu tilmaamaa macalinka ugu khatarsan ee macalimiinta n b a da marka ay timaado kooxdu inay difaac yeerto marka laba wax markii laisku geeyaba waxaa leeyahay miyaami oo nasatay oo nasinadii ay ka badato jirkooda weli aanu si fiican u kululaan iyo macalinka miyaami macalinka chicago police team tibero oo ah nin loogu dowgalay marka ay timaado difaaca xeel dheerana ku ah marka ay noqoto in ciyaartoy la difaaco waxaase la yaab leh colombo oo aad waxyaabaha looga yaaban yahay ka mid a kooxda chicago police saddex ciyaaryahan oo lafdhabar u ah ayaa ka maqnaa ciyaartan waad ogtaho derrick rose sanadkan dhanba uma aanu ciyaarin kooxda dhaawac biyuu ku maqnaa waana ninkii hadda ka hor noqday ciyaaryahanka ugu fiican n b a da sidoo kale heinrich oo ah ninka banooniga u qaybiya ayaa isaguna ka dhaawacna iyo weliba ninka la yidhaahdo waa difaaca ugu fiican ee markay timaado lebron james laacibka la yidhahdo ee miyaami hud ciyaara ninka keliya ee difaaci kara amaba si uun u raaci kara oo keeni kara in ciyaaryahankaasi aanu dhibco badan garoonka laga hoyan ninkaas ayaa ka maqnaa weliba cisbitaal ayuu ku jiraa maalmahan uu xanuunsanayn kasoo hadhe cisbitaalku ka soo baxay marka kooxda chicago police waa koox aan cabsanin marka ay la ciyaarayaan ee miyaami heat waana kooxdii jebisay rikoorkii miyaami oo labaatan iyo toddoba kulan oo xiriira oo miyaami aan laga badinin markii ay kulmeen iyadaa jebiso iyadaa ka badisay
dhinaca galbeedka ama weystiga haddii aan eegno waxaa ka mid ah kooxda san antonia golden state oklahama iyo memphis habeennimadii xalay san antonia iyo golden state kulankoodii san antonia badisay oklahama iyo memphisna kulankii hore oklahama ayaa badisay qeybaha dhinaca galbeedka iyagu ka waran dhinaca galbeedka colombo kulankii xalay horta kulankii ugu xiisaha badnaa oo dhaco ahaa waa sidaad sheegto laba mar ayaa ciyaarta dheeri lagu daray xalay shan iyo toban dhibcood iyagoo sarreeya kooxda golden state ayaa ciyaartan ay ka dhiman tahay in ka yar afar daqiiqo ayaa inta laga daba yimid oo overtime lala aada laba mar ayaa laga badiyey marka kooxda golden state waa koox ciyaartooy yaryar wadata laacibiina aada u banooni fiican laakiin dhibaatada ugu badan ee marka ay la kulmayaan koox sida antonio kale waxay tahay khibradooda oo aan wanaagsanayn taasaana ugu wacnayd in habeenkii xalay ha laga badiyo laakiin san antonia ciyaartaasi waxay u noqon doontaa ti ugu adkeed ee la kulanto markay ciyaaraha galbeedka ciyaarayso lamana oga inay ka badin doonto kulamada dambe iyo kale adoo ii soo koobaya dhalinyarada reer oklahoma ka waran oklahoma oklahoma waxaa ku dhacay dhaawac xun oo ciyaaryahankoodii khatarta ah ee westbrook ayaa ka dhaawacmay marka orodkii faraha badnaa iyo dardarkii ay kooxaha ku samayn jireen hadda ma samayn karaan sidaa darteed waxaa laga yaabaa in memfis ay soo baxdo kulankaas
aad baad umahadsan tahay maxamuud mascade